bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii saddex iyo afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati الصaxaaba waana dersigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga jaliilkii cabdullaahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma sabxada boqol iyo toddobiyo lix iyo toddobaatan lamaa markii ictasala ay ka dheeraadeen ama ay ka soocmeen ama ay ka fallaagoobeen bacdu asxaabi caliyin cali asxaabtiisii iyo kuwii la jiray qaar ka mid a oo wakhadaluuhu ay dagaalkii uga baxeen fii nasaacihi dagaalkii maca mucaawiya uu kula jiray radia allahu tacaala canhuma sayidina cali iyo sayidina mucaawiya labadaba allah ka raali ahdo laba saxaabi bay ahaayeene qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi licaliyin cali wuxuu ku yihi radia allahu tacaala canhu wa karama allahu wajhahu idan lii ii fasax ya amiira almu'miniina an aatiya inaanu imaado alqowma qoladan qoladan fallaagowday ee khawaarijta ah wa ukallimuhum aan la hadlo fa qaala sayidina cali wuxuu yidhi innii anigu atakhawafu calayka waan kaaga cabsanayaa minhum inay ku dilaan niman si sahlan dhiigga muslimiinta u banaysta ayay ahaayeen fa qaala cabdulaahi wuxuu yidhi kallaa idili maayaan inshaa allah uma markaa kadib dakhala calayhim wuu u soo galay falam yara muusan arkin qowman qolo muusan arkinoo qadu weligii ashadda ijtihaadan uga dadaal badan ashadda ijtihaadan uga dadaal badan minhum iyaga fi lcibaadati xagga cibaadada salaad bay tukanayaan maanta oo dhan qur-aan bay aqrinayaan howl kalaba ma hayaan fa qaaluu waxay dhaheen marxaban bika soo dhowoow yabna cabbaas maa jaa-a bika maxaa ku keenay maxaad rabtaa maxaad dooni fa qaala wuxuu yihi ji'tu waan imid uxadithakum inaan idinla hadlo yaan rabaa fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa tuxadisuu ha la hadlina ninka wa qaala bacduhum qaarna waxay dhaheen qul dheh nasmac minka waan ku maqlaynaaye waan kaa dhagaysanaynaaye fa qaala wuxuu yidhi akhbiruunii bal ii sheega maa tanqimuuna maxaad ku qoonsateen ood ku haysataan cala bni cammi rasuulillaahi rasuulka ilaahay ina adeerki wa zawji ibnatihi iyo inantiisa saygeeda wa awalu man aamana bihi iyo ruux rumeeyo oo caruurta ka mid a kii ugu horreeyey siirada waxaan ku nidhaahnaa oo macruufoo la yaqaano waxaa la yidhaahdaa awalu man aamana min annisaa'i qof dumara oo rasuulka rumeeyey waxa ugu horreysay khadiija wa awalu man aamana min alrijaali qof ragga ruuxii ugu horreeyey ee rasuulka iyo diinta islaamka rumeeyena abuubakar buu ahaa wa awalu man aamana min alatfaali dhallaanka ama caruurta qofkii islaamina waxa ugu horreeyey cali wa awalu man aamana min almawaali dadkii addoonta ahaan jiray qofkii rumeeyena waxaa ugu horreeyey zayd ibnu xaaritha marka awalku waa sidaas awalu man aamana min alatfaali wey caruurta marka ninkaa maxaad ku haysataan maa tanqimuuna maxaad ku qoonsateen qaalu waxay dhaheen nanqimu calayhi waxaanu ku haysanaa oonu ku qoonsanay halaathata umuurin saddex arrimood qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yihi wamaa hiya maxay yihiin qaalu waxay dhaheen awaluhu hata ugu horreysa innahu isagu xakama arijaala rag ayuu yidhi ha xukumeen rag ayuu yidhi ha xukumeen fii diin illaahi diinta ilaahay diinta ilaahay waxay arrintaasina ka socotaa oo anigii sheegayoo dagaalkii sifiin markii lagu hoobtay oo muslimiinta ay dhammaadeen oo sayidina cali ciidamadiisii ay ka gacan sarreeyaan kuwii kale ee mucaawiya yaa ciidankii mucaawiya ayay kor waxay u qaadeen misxafka oo yidhaheen warkan aan ku kala baxno sayidina cali wuxuu yidhi war nimankan khiyaanay ka wataane nimanka ka adkaanaya aan dagaalka sii wadno kuwan hadda fallaagoobay ee khawaarijta ah yaa diiday oo waxaa la yidhi maa dad oo dhahaya aan kitaabka ilaahay ku kala baxno ayaan la dagaalamaynaa dagaalkeena way ka baxeen sayidina cali marka ciidan yar baaba ku soo hadhay dagaalkii wuu daayay wuuna ogolaaday markuu saa u ogolaaday bay soo rogeen oo waxay dhaheen sidee baad u ogolaatay kayfa tuxakimu rijaala kayfa tuxakimu rijaala fii kitaab illaah kitaabka ilaahay sidee baad u tidhaahdaa ragka xukumeen oode kitaabku ma isagaa isxukumaya kitaabku waa mabaadi kitaabka waxaa la rabaa wax dhaqangeliyo oo bani aadam ah salaadii dad baa la rabaa inay tukadaan sakadii dad yacni takaaliifta iyo xukunka iyo waxaasoo dhan mukalafiinta ayaa laga rabaa min afcaali lmukalafiin marka waa waa mantiq iyo fahm aan la fahmi karaynin marka taasaan ku haysanaa bay dhaheen wuxuu yidhi bal maaragtay rag diinta ilaahay xukumo kow haye talabaadna wathaaniiha talabaadna innahu isagu qaatala wuxuu la dagaalamay caaisha iyo mucaawiya ayuu la dagaalamay ciidan caaisha wadatay oo macrakatuljamal loo yaqaano iyo mucaawiya ciidankiisii oo sifiin ahaa wuu la dagaalamay walam ya'khud ma qaadanin hanaa'ima xoolo haniimo ana kama qaadanin walaa sabaayaa mana addoonsanin dadkii oo dad maxaabiiso inta lasoo qabsaday la addoonsanayaana ma jiro hadde labadaa gaalada wixii gaala dagaalka gaalada ayaa lagu galay dadkani gaala ma ah ii kale wi tathaalithuha midda saddexaadna innahu sayidina cali radi allahu tacaala canhu wa karama allahu wajhahu maxaa wuxuu tirtiray can nafsihi naftiisa wuxuu ka tiray laqaba amiiri lmuminiina magacii ah amiir lmuminiin ayuu iska tirtiray oo markii la qorayay warqadda waxaa la yidhi maadaama aynaan isu aqoonsanayn amiir lmuminiin nin walba magaciisa un ha lagu qoro maca ana almuslimiina iyagoo muslimiintu qad baayacuuha ay beyco la galeen wa amaruuhu amiirna ay ka dhigteen saddexdaas ayaan ku haysanaa bay yidheen faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas ara-aytum bal ka warrama in asmactukum haddii aan idin maqashiiyo min kitaab illaahi alla kitaabkiisa oo qur-aanka ah haddaan wax idinka maqashiiyo ow xadadtukum aan idiin sheego min xadiidi rasuulillaahi rasuulka ilaahay axaadiisiisa maa laa tunkiruunahu aydaan marna dafiri karin afa tarjicuuna ma ka soo laabanaysaan camaa cantum fiihi waxaad ku sugan tihiin qaaluu waxay dhaheen nacamhaa qaala cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi amaa qowlukum hadalka aad tidhaheen innahu cali xakama arijaala rag ayuu yidhi ha xukumeen fii diin illaahi diinta ilaahay faallaahu alle subxaanahu wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay alleh dhegaysta yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow laa taqtulu sayda ugaadha ha dilina ugaadha ha dilina oo ha ugaadhsanina cidoodna dad baa idhaa cidoodka ha dilina ama ugaadha wa antum xurum idinka oo muxrimiinahoo xaj ama cumro xarmaday xaalada aada ixraamkaa ku jirtaan waxaa idinka xaaraam ah inaad inaad ugaadhataan ood ugaadha dishaan hadday dhacdo marka wixii la iska reeba dadunbaa ku dhiciye waman qofkii qatalahu dila marka ugaadh qofkii dila isagoo muxrima oo minkum idinka mid ah mutacamidan si ulakacla una ulakacana u dila fa jazaa-un waxaa ku soco waxaa waxaa laga rabaa oo korkiisa ku waajibaysa fa waajibun caleyhi waxaa ku waajibaya jazaa-un inuu iska gudo neef ugaadhaa uu dilay inuu gudo oo muxuu ku gudi mithla maa qatala wuxuu dilay oo kale oo min annacami nimcooley ah wuxuu dilay wax u dhigma ugaadhan uu dilay wax u dhigma oo nimcooleyda geel iyo adhig ee lo-da saddexdaas meesi saddexdaa meesi mid ka mid a ayuu u egyahay marka mid la mid a ayuu maaragtay yuu qalayaa yaa sheegaya marka wuxuu dilay dameer faro buu dilay muxuu egyahay oo lagu gudi yaa sheegaya yaxkumu arrintaa waxaa xukminaya bihi arrintaas dawaa cadlin oo minku laba nin oo cadaalad iska leh dawaa cadlin oo minkum idinka idinka mid a marka wuxuu yidhi anshudukum ullaaha alla ayaan idinku dhaariye afa xukmu rijaali ma raga inay xukumaan fii xaqni dimaa'ihim muslimiinta dhiigooda inay badbaadiyaan iyo wa anfusihim naftooda inay badbaadiyaan wa silaaxi daati beynihim iyo inay dhexdooda nabad iyo heshiis dhigaan iyo axaqu mudnaansho badan ama amase xukmuhum inay raggu xukumaan fii arnabin bakayle bakaylahaasoo thamanuhaa qiimaheeduba rubcu dirhamin dirham rubci uu yahay ilaan qur-aanku wuxuu leeyahay bakayle ninkii dilaa wixii u dhigma yaa laga rabaa waxaana qariraya oo arrintaa sheegaya bakaylaha muxuu u egyahay bakayle ma orgi buu u egyahay ma ribi u egyahay laba nin oo caadiliin ahoo muslimiinta ah fa qaaluu waxay idhaahdeen bal alleele haddii arrintaas laga run sheegayo fii xaqni dibaa'i lmuslimiina muslimiinta dhiigooda oo la badbaadiyo wa silaaxi daati beynihim iyo dhexdooda oo nabad iyo heshiis la dhex dhigo yaa mudnaansho badan fa qaala wuxuu yidhi akhrajnaa min haadihi tan ma ka baxnay tan ma dhammaynay oo ma qanacsantihiin qaalu waxay dhaheen allaahuma nacam alla ilaha haa alla ilaha haa qaala haddana wuxuu yihi wa amaa qowlukum hadalkiina aad tidhaahdeen ina caliyan cali qaatala wuu dagaalamay oo faain caaisha iyo mucaawiyuu la dagaalamay walam yasbi mana addoonsanin oo intuu soo qaatay wixii maxaabiis ah maxaabiistii ma addoonsanin rag iyo haweenba kamaa sidii sabaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay loos uu soo qabsan jiray oo loo addoomaysan jiray gaalada saasaa tidhaheen afa kuntuma waxaad tihiin turiiduuna kuwa doonaya an tasbuu inaad qafaalataan ood addoon ka dhigataan ummakum hooyadiin caaisho ah oo wa tastaxilluunahaa aada marka bannaysataan kamaa tustaxallu sabaaya naagaha lasoo qafaasho ee ee la addoonsado sida loo xalaalaysto in loo xalaalaysto miyaa rabtaan hooyadiin wuxuu yidhi fa in qultum haddaad tidhaahdaan nacamhaa haddaad tidhaahdaan sidaas faqad kafartum waad gaalowdeen wa in qultum haddaad tidhaahdaan innaha laysat biummikum hooyadiinba ma ah kafartum aydan haddana waad gaalowdeen maxaa jira faallaahu alla subxaanahu watacaala yaquulu wuxuu leeyahay annabiyu nabiga yaa awlaa ku mudnaansho badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim naftooda wa aswaajuhu rasuulka xaasaskiisuna ummahaatuhum hooyooyinkood waay ee fakhtaaruu doorta lianfusikum naftiina maa shi'tum wixii aad doontaan u doorta ilaan waxaad leedihiin waxaad ka wadaan caaisho maxaa loo addoonsan waayebaa soo maha uma qaali wuxuu yihi akhrajnaa min haadihi tanna ma ka baxnay qaali waxay dhaheen allaahuma nacam tanna waan ka baxnay waad naga garhashay qaali wuxuu yihi amaa qowlkum hadalkiina ina caliyan cali qad maxa wuu tiray ama wuu tirtiray can nafsihi naftiisa laqaba imaarata almu'miniina laqabkii ahaa ama magacii ahaa manaanaystii ahayd amiir almu'miniin yaa markii heshiiska la gelayay buu ka tiray fa ina rasuula allahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam xiina markii dalaba uu ka dalbaday min almushrikiina nimankii mushrikiintaha yowma alxudaybiyati maalintii heshiiska xudaybiya la gelayay an yaktubuu inay qoraan sayidina cali ayaa qorayayna ogaadayaan taas siirada ayaan kusoo aragnay qoraalka waxaa qorayay sayidina cali an yaktubuu fi sulxi heshiiska inay ku qoraan inay ku qoraan ama ku dhigaan alladii sulxaas ama heshiiskaasoo caqadahu rasuulku uu la galay macahum mushrikiinta uu la galay in la qoro haadaa kani maa kii weeye ama wixii weeye qaadaa calayhi uu kula heshiiyey muxamedun muxamed muxamedkii rasuulullaahi rasuulkii ilaahi ah qaalu waxay dhaheen qurayshta waxaa u hadlayay oo meesha u joogay suhayl ibni camr ninka la yidhaha suhayl ibni camr wuxuu yidhi wallaahi haddaan ognahay inaad rasuulka ilaahay tahay maa qaatalnaaka maanaan kula dagaalaneen wamaa sadadnaaka cani ilbeyti kacbadana maanaan kaa horjoogsaneene faktub qor muxamed ibnu cabdilaahi qorbun qaaluu waxay dhaheen low kunnaa haddaanu ahaan lahay nu'minu kuwa rumaysan annaka adigu rasuulullaahi rasuulka ilaahay inaad tahay haddii aanu ahaan lahayn kuwa rumaysan maa sadadnaaka can ilbeyti guriga maanaan kaa horjoogsanen kacbada ilaahay walaa qaatalnaaka kulamana aanaan dagaalameen dagaalanen walaakin uktub qor muxamed ibnu cabdillaahi fanasala rasuulku wuxuu ogolaaday cinda dalabihim wixii ay dalbadeen ayuu ogolaaday wa huwa yaquulu isagoo odhanaya wallaahi baan ku dhaartay innii la rasuulullaahi baan ahay wa in kadabtumuunii aadi beeniseenbe marka sayidina cali oo qorayay baa layidhi tir sayidina cali wuu diiday aniga rasuulullaahi ma tira yidhi rasuulkaa marka gacantiisa ku tiray sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa gacantiisa ku tiray waxaa jira waxa camaliga ah ee wax ku-oolka ayuu rasuulku aadi jiray waxyaalaha formaalitiga ayaa micna weyn uguma fadhiin fahal kharajnaa min haadihi tanna ma ka baxnay qaalu waxay dhaheen allaahuma nacam marka saddexdii arrimood ee ay ay sheegayeen labana qur-aan buu usoo deliishaday midna xadiidka nabiga ayuu soo deliishaday wa kaana waxa ahaa min hamarati hada liqaa'i kulankan midhihii ka dhashay waxaa ka mid ahaa iyo wamaa wixii adharahu uu muujiyey fiihi kulankan dhexdiisa cabdullaahi bnu cabaas uu muujiyey oo min xikmatin xikmad ah xikmadaasoo baaliqatin qoto dheer iyo wa xujatin dood daamiqatin oo qofka dhulka dhigto oo wareerisa daamiq waxaa la yidhaha wixii maskaxdaada intay galaan dhulka ku dhiga xujo aan laga bixi karaynin weeye ama dood daamiqatin oo dhulka dhigtay raggii madaxa jabisay oo waxay ku hadlaan ay waayeen waxaa midhaheeda ka mid ahayd an caadda inuu usoo laabtay minhum xaggooda cishruuna alfan labaatan kun ilaa sufuufi caliy sayidina cali ciidankiisa ay ku soo biireen wa asara waxay ku madax taageen ay ku adkaysteen arbacatu aalaafin afar kunna calaa khusuumatihim colaaddii iyo doodii iyo murankoodii lahu sayidina cali ay kasoo horjeedeen iyo iyo iyo fallaaganimadkoodii cinaadan xaqdiid wa icraadan ka jeedsasho can ilxaqi xaqa ay ka jeedsanayaan daraaddeed marka taasina waxay ka mid tahay muuqaal ka mid a muuqaaladii bilicda badnaa ee xikmadii cabdulaahi bni cabaas iyo cilmigiisi waqad salaka wuxuu qaaday alfataa wiilkan dhallinyarada cabdulaahi bni cabaas ila alcilmi cilmi inuu barto wuxuu u qaaday kulla sabiilin waddo kasta wa badala wuxuu dhiibay min ajli taxsiilihi cilmi sida uu ku helo daraaddeed kulla juhdin dadaal walba faqad dalla wuxuu daa'imay wuusan iska bedelin yanhalu inuu ka cabo min maciini rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama biyihiisii saafiga ah maciinka waxaa la yidhaha biyaha saafiga ah marka wuxuu ka wadaa uun markan hadda biyo kama cabin oo rasuulka biyo ma siinaynin waa cilmiga uu siinayey cilmiga oo saafiga ah haddee ee xaqa ah maxaa jira wuxuu nabigu sheego ama waa qur-aan ama waa xadiid oo labaduba waxyi ah waa waxyi luu sheega marka saas wuxuu ku yahay maciin maciini rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu ka cabayay mamtadad bihi alxayaatu intuu rasuulku noolaa falamaa markii laxiqa uu u tegay alrasuulu rasuulku bijawaari rabbihi rabbi rabbigiisa agtiisa uu tegay uu aaday ittajaha wuxuu u jeestay cabdulaahi bni cabaasna ila albaqiyati albaaqiya wixii kasii hadhay ila albaqiyati wixii hadhay albaaqiyati ee kasii nool oo min culamaa'i saxaabati asxaabta kuwooda cilmiga la ah ilaan isaguu yaraa eh ragga asxaabta la soo noolaa waxay nabiga ka maqleen iyo waxay nabiga ka arkeen oo cilmigii halkaasuu jiraaye halkaasuu haddana aaday culammadii asxaabta ayuu aaday watafiqa wuxuu gudagalay uu bilaabay ya'khudu inuu cilmiga ka qaato minhum asxaabta oo wayatalaqaa canhum uu ka qaato waa isku miduna xadaa wuu sheekeeyey cabdulaahi bni cabaas can nafsihi naftiisa ayuu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi kaana waxa ahaa idaa balaqanii hadduu iisoo gaadho alxadiidu xadii uu nabigu yidhi xadiid nabiga uu yidhi oo cinda rajulin nin uu hayo nin baa waxaa laygu sheegay hebel baa xadiid nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka maqlay oo min saxaabati rasuulilaahi rasuulka ilaahi asxaabtiisa ka mid a haddii aan maqlo ataytu waxaan iman jiray baaba beytihi gurigiisa albaabkiisa ayaan iman jiray fii waqti qayl- qayluulatihi waqtiga uu qayluushanayo yacni duhurkii marka la qadeeyo kadib hurdada yar ee la seexdo ayaa qayluul qayluulo la yidhaahda marka waqtiga uu qayluushanayo yaan gurigiisa albaabkiisa iman jiray wa tawasadtu tawasadtu waxaan barkan jiray ridaa'i go-ayga cinda catabati baa- daarihi gurigiisa ninkaas saxaabiga ahee laygu yidhi xadiid buu hayaa gurigiisa gurigaas fayaaradiisa ayaan guri yaan go-ayga barkan jiray fayasfi wuxuu igu rogi jiray calaya korkayga alriixu dabayshu waxay igu rogi jirtay min aturaabi caro maa yasfi waxay igu rogto wabe waan aasmi jiray dabayshu ilaan meeshaasaan jiifaay guriga hortiisa eh ciidda ayaa igu rogman jirtay dabaysha ayaa ciidda igu rogi jirtay walow shi'tu haddii aan doono an asta'dina calayhi inaan idni weydiisto oon fasax weydiisto oon u soo galo la adina lii wuu ii fasixi lahaa wa inamaa wax kale maahane kuntu waxaan ahaa afcalu mid sameeya daalika arrintaa iyada ah liutayiba nafsahu saxaabigaas xadiidka haya ee sheekhayga ah ee cilmiga aan ka qaadanayo naftiisa si aan u raalligeliyo oo waqti uu qayluushanayo uu hurdayo aanan hurdada uga kicinin fa idaa kharaja hadduu ka soo baxo saxaabigaas xadiidka aan ka rabay iyo cilmiga min beytihi gurigaas gurigiisa markuu ka soo baxo ra-aanii wuu arki jiray calaa haadihi alxaal aniga oo sidan ku sugan guriga hortiisa anigoo jiifo oo go-ayga barkadayoo ciiddu ay iga ciiddi ay iga buuxdo dabayshii siday ciidda iigu rogaysay iigu rogaysay aniga dhan aan boodh miidhanahay wa qaala wuxuu yidhi yabna cammi rasuulilaahi rasuulka ilaahay in adeerkiisow maa jaa-a bika maxaa ku keenay hallaa arsalta ilaya maxaad aniga fariin iigu soo fari wey- iigu soo fari weyday oo fa atiika aan kuu imaaday ixtiraamka laysu hayaday maxaa jira waxaa laga dhaweysanayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wiilka ilma adeerka ahayna yaraa ee rasuulka la joogi jiray maad itidhaahid buu ihi ii imow anaaba ku iman lahaaye anaaba gurigaaga kugu iman lahaa buu leeyahay kan kalena fa aquulu waxaan odhanayay buu idhi ana aniga axaqu ku mudnaansho badan bilmajii'i ilayka inaan adiga kuu imaado maxaa jira fa ina alcilma cilmiga yu'taa waa loo yimaadaa walaa ya'ti isagu ma yimaado ruuxa cilmiga leh waa loo tagaa ee dh- inaad tidhaahdo adigu ii kaalay oo darsi is- cilmi isii ma aha wax caadi a ma aha uma markaa kadib aan as'aluhu weydiin jiray can ilxadiidi xadiidka ayaan weydiin jiray marka cilmiga barashadiisana meeshaas ayuu u maray maaragtay bilaash kuma helin wa kamaa sidii kaana u ahaa ibnu cabaas yudilu nafsahu naftiisa kii dulleeya ilan intuu meesha boodhka ayuu seexanayaa oo dabayshu ku rogmanayse fii talaba alcilmi cilmiga dalbashadiisa iyo cilmiga raa raadsashada uu raadinayo uu raadsanayo cilmiga naftiisa u dullayn jira faqad kaana wuxuu ahaa yucli kii sare u qaada oo xushmeeya min qadri alculamaa'i culammada sharaftoodana kor ayuu u qaadi jiray fahaa huwa waa kan daa kan zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabit oo muxuu yahay marka zayd ibnu thaabit kaatibulwaxyi waxyiga ninkii qori jiray weeye wa ra'su ahli lmadiinati dadka madiina dadka madiina ninkii madaxda u ahaa weeye muxuu ugu yahay filqadaa'i xagga qadaha walfiqhi iyo fiqiga iyo fahmka walqiraa'ati iyo qura- qiraa'ada qur'aanka iyo cilmigeeda iyo walfaraa'id iyo cilmiga faraa'idda la yidhaahdo ee ku saaban sida ku saabsan sida dhaxalka loo qaybiyo waa kan muxuu damcayaa marka zayd ibnu thaabitka sidaa ahi yahum yahimu wuxuu damcayaa birukuubi daabatihi gaadiidkiisa inuu fuulo oo ama faras ah ama baqal ah ama maaragtay dameer ah ama rukuub ah intaba fa yaqifu waxaa is hortaagaya alfata alhaashimiyu wiilkii dhallinyarada ah ee haashimiga cabdullaahi ibnu cabaase beyna yadayhi zayd ibnu thaabit hortiisa ayuu istaagayay waqfat alcabdi beyna yaday mowlaahu siduu addoonku isu taago oo kale sayidkiisi iyo ninkii lahaa siduu isu hortaago oo kale ayuu isu hortaagi jiray wa yumsiku lahu wuxuu u qaban jiray rikaabahu koorihiisa kooraha ayuu u qaban jiray uu u saari jiray marka wa yaakhudu wuxuu qabsan ji- qaban jiray bizimaami daabatihi gaadiidkaa uu fuulaya zayd ibnu thaabit hoggaankeedana wuu u qaban jiray fa qaala wuxuu dhihi jiray lahu cabdulaahi bnu cabaas zayd zaydin wuxuu ku dhihi jiray dacanka waxaan iska dhaaf adiga iska dhaaf iska dhaaf waxba ha noo qabanin adaa maaragtay adaa mudan in lagu sharfe eh dhaaf buu dhihi jiray dacanka iska dhaaf waxaan yabna cama rasuulillaah fa qaala ibnu cabaas wuxuu ku dhihi jiray haakadaa sidaas oo inaanu xushmayno ah yaa umirnaa nala faray an nafcala inaan ku samayno oon kula dhaqanno biculamaaina culammadayada fa qaala lahu zaydun wuxuu ku yidhi arinii itus keen yadaka gacantaada fa akhraja wuxuu usoo bixiyay cabdulaahi bnu cabaas lahu zayd ibnu thaabit yadahu gacantiisa fa maala calayha wuu ku soo foorarsaday wa qabalaha wuu dhunkaday wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasaa annagana umirnaa nala faray an nafcala inaan ku samayno biahli beyti nabiyina nabiga iyaga aalu beytkiisa inaan saa u gallo oon saa u xurmayno saasa annagana nala faray waqad da'aba wuxuu dhaqan ka dhigtay cabdulaahi bnu cabaas wuu daa'imay calaa talabi ilcilmi inuu cilmi uun raadsado uu cilmi uun barto xataa balaqa ilaa uu ka gaadho fiihi cilmiga mablaqan meel meeshaasoo adhasha ka yaabiyey alfuxuula nimanka culimmada waaweyn hadda faxliga waxaa laga wadaa marka hore faxliga ritiga qoodha ayaa la yidhaahdaaye ritiga qoodha ah faxli la yidhaahda laakiin hadda fuxuul iyo faxli waxaa laga wadaa dadka ee cilmiga ku tegay fa qaala wuxuu yidhi fiihi ay fii sha'nihi cabdulaahi bnu cabaas isagoo ka hadlaya masruuq ninka la yidhaahdo ibnu ljdac oo axadu kibaari taabiciin taabiciinta kuwa ugu waaweyn midkooda taabiciintana marka waxaa la yidhaha asxaab waan sheegnay waa dadkii nabiga nolol ku soo gaadhay islaanimadana ku dhintay kuwaas asxaab baa la yidhaha ruuxii aan nabiga arkin laakiin la kulmay ruux ka mid a asxaabtii nabiga asxaabtii nabiga la kulmay kuwaana taabiciin baa la yidhaahda marka nin la dhihi jiray masruuq ibnuljdac oo ka mid ahaa ataabiciinta raggooda waaweyn yaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa idaa ra-aytu haddii aan arko ibna cabaasin ibna cabaas haddaan arko waxaan ahaa qultu kii yidhaahda ajmalu nnaasi warkani dadka ilaahay oo dhan isagaa ugu qurux badan fa idaa nataqa haddii uu hadlo uu af kala qaado waxaan dhihi jiray qultu waxaan dhihi jiray afsaxu nnaasi inta ilaahay bani aadam abuuray ninka ugu aftahansan weeye fa idaa taxadatha hadduu cilmi marka sheego tii hore hadal caadi ahayd taxadatha hadduu xadiid iyo cilmi ka hadlo qultu waxaan dhihi jiray buu yihi aclamu nnaasi dadkan dhan ninka ugu cilmiga badan wey walamaa markii iktamala uu u kaamil noqday uu u dhammaystirmay libni cabaasin maa wixii tamaxa ilayhi uu rajaynayey ama u hanqaltaagayay oo min alcilmi cilmi ah wax alla wuxuu rabay oo cilmi ah maalintuu ogaaday ruux hadda isaga ka cilmi badanba adduunyadu inuusan joogin uu u doonto cilmi taxawala wuxuu isu bedelay ilaa mucallimin mucallim buu markaa isu bedelayoo yucallimu nnaasa dadka waxbara bare dadka waxbara ayuu isu bedelay fa asbaxa wuxuu ahaaday uu noqday beytuhu gurigiisu jaamicatan jaamicad buu lilmuslimiina muslimiinta u noqday nacam haa ma aha waxaan iska idhi maaha buu leeyahay waan ku adkaysanaya nacam haa asbaxa jaamicatan jaamicad buu noqday bikulli maa tacniihi waxalla waxay u jeedo haadihi alkalimatu kelimadani waxay u jeedo oo fii casri alxadiid waqtigeenna cusub jaamicad la yidhaahdo jaamicad dhan iyo cabdulaahi bni cabaas ahaa jaamicad dhan buu ahaa wa kullu maa wax kasta oo bayna jaamicata ibni cabaas u dhaxeeyo ay ku kala duwan yihiin jaamicata ibni cabaas iyo wa jaamicaatina iyo jaamicadaheenna oo min farqin kala duwanaanshiihi muxuu yahay waxa qura ay ku kala duwanaayeen huwa annaga ana jaamicaat alyowmi jaamicadaha maanta yuxshadu fiiha waxaa laga soo buuxiyaa ama laga soo dhaamiyaa casharaatu lasaatida tobanaan ustaad ama macalin wa axyaanan mararka qaarkoodna al mi-aatu boqolaal amaa jaamicatu ibnu cabaas jaamicadda ibnu cabaas faqad qaamat waxay isku taagtay oo lagu dhisay calaa aktaafi ustaadin waaxidin hal ustaad oo keliyeeta hal ustaad oo keliyeeta yaa lagu dul dhisay maaragtay garbihiisa ama degtiisa wa huwa cabdulaahi bnu cabaas weeye radia allahu tacaala canhu wa ardaah درسنا انت اسان كدينينا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم